horta waxa weyaan nabad waa wax lagu furo waxaana wanaaga afrika waxa daashaday dagaalo sokeeye iyo colaado aan waxba ku fadhiyin markaa iskudhisoo dhawaanshaha eritrea etobia isku soo dhawaadeen dee waan soo dhawaynaynaa waa wax lagu farxo waa waxay afrikana ay tahayna cashar ka qaato jabuuti eritrea waa la ogyahay dhibaatooyin baa dhex yaalla khilaafka xagga soodinta ee labada dal etoobiya jabuutina waa la ogyahay cilaaqaadka u dhexeeya iyo iskaashiga leeyihiin sideed u sawiri kartaa mustaqbalka siyaasadda soo socota wallaahi anigu walaac baan ka muujinaya waxa weeyaan eritrea horta markii lala heshiiyey si adag waxaan ku xasuusinaya arbadanow ninka eritrea madaxweynahaygii hore xasan gulle abtidoon nin odayo wuxuu ahaa waayeela ninkaasu iska caayisay bilaa shuruud haddana waxay ahayd markii lala heshiinayey ee dowladda iminka waddanka qabsatay inay horta xaal uga qaato xasan gulle bilo xaalkii la bixiyeyba u malayn maayo waayo haddii la bixiyey way wanaagsantahay laakiin waxaan aaminsanaa waxba xale si bilaa shuruuda loola heshiiyey waxaana naloogu abaalguday in nala soo weeraro oo waddankaygii bar la haysto marka waxaan leeyahy etoobiyana cilaaqaadkii aynu lahayn iyo walaaltinimadii ha ka dhabaysooo waa inaan dush jabuuti dusheeda aan lagu heshiin oo jabuuti aan heshiiskaa dhacaya waa in jabuuti lasoo dhexgeliyo waayo jabuuti iyo eritereyana colaad baa jirta hadday etoobiya maanta waxeedun ka taliso dee waa nasiib daro marka waxay ka dhigan tahay siyaasadii jabuuti halkaa way ku fashilantay waana lagu dul heshiiyey waana lagu dul heshiin doonaa dhibaatana wayna sugaysaa baan leeyahay laakiin etoobiya way u madax bannaantay ciday doontay inay la heshiiso jabuutina waa dal xoro siyaasadiisa isaguna u madax bannaan soomaha markaa macquul etoobiya inay iska wadato in hawsheeda heshiiska eritrea la gashayna etoobiya wax saameyna kuma yeelanaya dee cilaaqaadkooga wanaagsan jabuuti iyo etoobiya haay waxa weeyaan markii ay etoobiya iyo eritrea is hayeen jabuuti way saaciday waxa weeyaan jabuuti way u baahnayd way saaciday boorkeedii bay u furtay waxay tustay inay diyaar ula tahay marka maaha in loogu abaalgulo jabuuti in dusheeda lagu heshiyo maanta waxaan leeyahay etoobiya isbeddelkaa ay waddo waa in jabuuti ay soo gaadho oo jabuutina ay ka faa'iidaysto laakiin maaha in jabuuti lagu takooro oo meel geed lagu xidho waxa weeyaan nasiib darro hadday dhacdo waxaan u soo jeedinayaa dowladda jabuutina in haddii ay tashi dhacdo inay u baaqdo macaaridka laysu keeno loo wada fadhiiso laga tashado waayo aayo adag bayna sugayaa mid kalena waa la suran karaa jaamac ra-iisul wasaarihii etoobiya waa kan iminka la heshiiyey eritrea ee nabadu ay dhacday kolka ra-iisul wasaaraha etoobiya wuu isxil saari karaa maadaama uu isagu eritrea la heshiiyey inuu maaragtay dhexdhexaadiyo jabuuti iyo eritreana taasna miyaan ahayn wax miiska dul yaalla waa wanaagsan tahay waana rajaynaynaa waana waxa tahay tallaabada ay tahay ra-iisul wasaaruhu inuu qaado hadduu doonayo inuu u abaalgudo jabuuti abaalkee u gashay waa wax wanaagsan ayaan leenahay annagu